aan ku bilownay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa colaada toddobaadyadii ugu dambeeyey ka ognayd waxa ay iyadu saamaysay ganacsigii iyo noloshii magaalada hadda milkiilayaasha ganacsiyo farakutirsi ah oo furan ayaa baqdin ka muujinaya sii joogista magaaladaasi wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa wuxuu la hadlay qaar ka mida ganacsatada warbixintan ayuuna noo soo diray
magaalada laascaanood ayaa waxaa ku hadhay ganacsato aad u yara kuwaasoo qaarkood aan wax ka weydiinay xaaladda adag ee haatan ay ku shaqaynayaan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa layahaa saalax diiriye ismaaciil dagaalkan aad buu u saameeyey ganacsigii bakhaaradii waa xidhmeen kuwii ugu dambaysayna haddayba sii guureenoo midhmidh farakutirisa mooyaane intii kaleo dhan haddayba caadi u guureen iyagoo ka baqay in bakhaaradooda laga duqeeyo cabsidu aad iyo aad bay u sarraysa sidoo kale goobaha farakutiriska ee furan ee ku yaalla magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa kiise cali maxamed kiise hataas runtii waxaan ku shaqaynaynaa xaalad aad u adag cabdikariimna waad garanaysaa halgoor qaabkay u shaqayn jirtay iyo sida ay bulshadu usoo booqan jireen hadda waxaa weeye dee cabsi ayaa lagu shaqeeyaa annagoo ay naga maarinsiin weeday dadkayagii dee inaan u adeegno inta yaree farkutiriska ay joogtaana dee marka ay is yidhahdaan wax soo doonta ama ay cunto u yimaadaan meelaha adeega cuntada bixiya sida annagoo kale dhibaato weyn baa ka haysataa anigu waa cumar salmaan cashuur meheraddeeda anu ma xidhin sideedii bay u furan tahay waxaa noo xili waaya waxaan sii dadku balorta adeeggaa yare electronigan iibiyaa ee xarjaajyada iyo waxyaabaha kaa iibsadeen cabsi weynina waa jirtaa guryaha igu xigoo dhan waxaa ku dhacday madaafiicda ku dhacday dadku waa ka qaxeen qaar alaabtooda waaba ka rarteen qaarna waa kaga tageen oo iyadu sideed u xidhan baybainta xidhees kaga tageen cabsidu waa saa'id sidoo kale mid ka mid a dadweynaha magaalada laascaanood oo halkan usoo raadsaday bal wuxuu cuno magacaagado ku bilaabaya bal ka waran bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariin iyo bahda fiyo oo salaamaya magacaygu waa buwaan ceelaye heer laascaanood dhallinyarada heer laascaanood baan ka mid ahay ha waa runtaa waxaan soo doontay haddeerto cuntaan soo doontay waan waayey magaalada dhan meelo badan baa kusoo wareegay meel iyo laba iyo saddex ayaa magaalada dhan ka furan oo waxgadasa meeshaasna jaan baa loogu jiraa dirqiyo alla baa lagu helayaa wallaahi waa mahadsan yihiin kuwa meelaha furay haddeerta dadku wax ka cunayaan halka laga sii neefneefsanaya ama laga sii noolnool yahay ilaahay amarkii marka laga yimaado waa meelahan haddeerta furan waa ku boorin lahaa dadka kalena inay maaragtay dadka loo badiyo meheradaha loo furo si ganacsigiina uu socdo suuqiina uu socdo dadkiina wax u helaan iyo adeeg bisho ay u helaan oo ay cuntadu ka mid tahay horta dadkii bal inay horta helaan bal waxay meelay wax ka cunaan iyo meelay farmashiyadiiba xataa xidhan farmashiyadii la furo waayo dhakhtarkii waa jaam qofkii doonayey waxa yaree baranonka waxa yaree muxuuha kiniinka yar kaarjaminta iyo waxa doonayey qof dhaawac u shaqaynayo qof qalan buu dul u shaqaynayaayo kaarjamin ku mashquuli maayo cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood